maamulka jaamacadda central ee magaalada beledweyne ayaa soo xiray tababaro ku saabsan maamulka dugsiyada waxtarka leh kaasi oo ay ka faa-iideysteen in ka badan laba boqol iyo konton macalimiin iyo maamulayaal ah munaasabadda lagu soo xiraya tababarkan ayaa waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin ka socday maamulka jaamacadda central oo ay ka mid ahaayeen tutor shaafici cabdicasiis iyo brofesor cabdirasaaq xanshi kuwaas oo ka mid ahaa macalimiinta tababarka bixinayay iyo sidoo kale maamulayaal iyo macalimiin guddoomiyaha jaamacadda central titor xasan cumar siyaad oo soo xiray tababarka ayaa kula dardaarmay in ka qaybgalayaasha ee aqoontooda iyo xirfadda ay barteen ay ku dabaqaan waxbarista ardayda bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah kafa wasalaatu wasalaamu calaa waadaladan istafa wabacdu halkan maanta waxaan ku soo xirnay tababar socday laba maalmood tababarkaasoo anugu tala galnay inaan siino macalimiinta iyo maamulayaasha iskuullada kala duwan ee degmada beledweyne tababarka wuxuu ku saabsanaa sida si fiican loogu maamuli lahaa iskuullada iyo waxbarashada guud ahaan waxaa bixinayay rag khubaro ah oo hogaaminayay rofesor cabdirasaaq xaashi iyo doctor shaafic cabdilcasiis runtii fursad gaara ayay ahayd inaan siino macalimiinteenna iyo maamulayaasheenna sharafta lah waa kuwii xataa annaga waxna soo baray in tababar waxtar leh in waxbarashada si fiican loo maamulo si effective ah oo la jaan qaadi karto horumarka sharaf ayay noo ahayd jaamacad central ahaan barnaamijka ayaan lahayn iskuduugiisa iyo furitaankiisa qaar ka mid ah macalimiinta tababarka ka qayb galay ayaa raadiyo beerulla u sheegay inay ku faraxsan yihiin fursadda loo siiyey tababarkan iyagoo u mahad celiyey maamulka guud ee jaamacadda central bismillahi raxmaan iraxiim magaceyga waa cali dhaqan cabdi tababarka brofesoorada noo soo qabanqaabiyeen oo labada maalin noo socday waxyaaba aada u badan ayaan ka faa-idnay khaasatan waxa aan ka faaida waxaa ka mid ah macalinka in uu aqoon u leeyahay teknolojiyadda casriga ah xilliga hadda la joogo oosan ahayn xilligii berisamaadkii dadka wax lagu bari jiray intaas inka badan waa ka faaidnay maantay waxaa inoo soo gabagaboobay tababar ku saabsan effective school management sida waxtar kale ee iskuullada loo maamulo xaqiiqatan tababarkan waxaan ka faa'iidaysanay waxyaabo badan oo aada u muhiim ah oo ku saabsan maamulka waxbarashada iyo kan iskuulladaba waxaan u mahad celinaynaa u mahad celinayaa jaamacadda soo qabanqaabisay barnaamijkan central university for science and technology waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaan kaloon u mahad celinayaa brofesorada bixinayay tababarka doctor shaafic cabdicasiis iyo rofesor cabdirasaaq oo xaqiiqatan horey aan u dhegeysan jirnay barnaamijyadooda ayagoo yacni online ku sharxayo waxyaabo aan ka faa'idi jirnay inay maanta magaaladeen nugu imaadeen beledweyne ay yacni tababarkanna siiyaan oo waxaan ku faraxsannahay aadaan ugu mahad celinaynaa si kastaba ha ahaatee tababarkan ayaa waxa uu door muhiima ka qaadanaya xoojinta tayada waxbarashada islamarkaana loogu dhisayo xirfadaha macalimiinta iyo maamulayaasha dugsiyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan